bismillaahi araxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti waan dhegeystayaa kuna soo dhawaada barnaamijkii maanhadal barnaamijka maanhadal waxa uu idinka imanayaa xarunta diljir ee magaalada gaalkacyo waxaadna kala socotaan dhammaan xarumaha kala duwan ee diljir ay ku leedahay soomaaliya ciddii barnaamijka u dhaafna waxaad markale kaga bogan karayaan websiteka iyaga radio diljir dot com anigoo ajmaar faarax hadan ayaana barnaamijka idinla socodsiinaya gadigood caruurtii gaadhay dhaliita waxna geeriyoodin galowgiyowgaadii geeliyo fardaha iyo geedlaydoo idil abarba gigilisi soo marayo gurnada
dalka soomaaliya waxaa ka jirta abaar aada u ba-an taas oo waxyeelaysay dadkii iyo dunyadaba abaartan ayaa gaartay meeshii ugu sarraysay iyada oo dunyo badanna ay ku qurbaxeen kadib markii ay waayeen daaqsin iyo biyo intaba deegaanada puntland ayaa ka mid a meelaha ay dadku isugu soo hayaameen islamarkaasna ay iminka joogaan waxaana jira xoolo aad u tiro badan oo halkaas ku baaba'ay gurmadka ayaa har iyo habeenba soconaya iyada oo dadka isxilqaamayna ay kaalinta ugu weyn qaadanayaan barnaamijka oo arrintaas aan ku falanqayn doono waxaa igala qaybgelaya maxamed yuusuf tige oo isagu ah guddoomiye hore gobolka mudug iminkana ah samafale ka shaqeeya howlaha bini'aadinimo gaar ahaan dhinaca gurmadka abaaraha sidoo kale waxaa barnaamijka ku jira nabadoon cabdicasiis aw yuusuf xaarin sheekh asad muuse geele iyo weliba bashiir cabdiqaadir maxamed waxaana su-aasha ugu horraysa weydiinaya maxamed yuusuf tegey maxamed bal waxaad ka warantaa ama warbixin naga siisaa bal ilaa iyo hadda deegaanada aad wax ka qaybiseen iyo xaaladooda sida ay tahay bismillahi raxmaan raxiim waa ku salaamaya jamaal sidoo kale waa salaamaya asad iyo nabadan cabdicasiis iyo bashiir dhegeystayaasha sharaf kalena waa salaamaya anigu waxaan ka imid shalay dhulka degmada isku shuban ku hareereysan ee ay isugu yimaadeen dadkii soomaaliyeed ee iskala soo guuray halkaas waxaan dadkaas gaarsiinay beeb aanu ka ururinay magaalada boosaaso oo isugu jidhay raashin dhar gogol maacuun iyo weelka biyaha lagu shubta jiridaamada annagoo horey usoo aragnay baahida ku jirta deegaanka inay intaa tahay waxaan kaloo gaarsiinay biyo ayna soo gaarsiiyeen dad samafalayaala soomaaliyeed oo ay kamid tahay midooda jaaliyadaha yurub iyo sidoo kale jaaliyad sweden oo wakiilay ka ahayd gabar la yidhaha misra ismaaciil weyrax iyo sidoo kale gabdho samafalaya samafalayaal oo kusugan nairobi oo ay wakiil ka ahayd gabar la yidhahda xaawo warsamo gardawe iyo dhaqaale wixii aanu ka ururinay arday iyo dhalinyarada sidoo kale iyo jaamacadda muqdisho la oran jiray ee hadda la yidhahda badda cad oo iyadana ku deeqday gaari in la kireeyo qorshahaan samayna waxaa in gawaari la kireeyo gawaaridaasna ay dadka bil u dhaamiyaan shidaalka iyo olyadana loogu daro si wakti badan iyo culays badan loo daboolo halkaa waxaan ka yarsamayna marka shan gaari oo dadka u dhaaminaya dadka aanu u tagnay waxay ka kala yimaadeen xoogooda gobolada waqooyi galbeed togdheer sanaad sool mudug nugaal intaa ayay ka yimaadeen runtiina dadku meeshaas waa meesha ay ugu badan yihiin oo aada iyo aada ay ugu badan yihiin waktigu wuxuu noqday qaliil oo qoraxdu aada bay u kululaatay xoolihii biyay qabasimeen ceeshu meesha waa ku yar tahay ceeshana lama gaari karo waxaanu la kulana xoolo mudug iyo mugaal loo soo rorayo oo dib loo soo celinayo haddaan weydiinayna waxay dadku noo sheegeen in meesha dadku inay haraad iyo biyo la-aan xoolaha iyo iyagooba u baaba-aan ay marka u saaran yihiin runtii marka meeshaas waxaa isugu yimid dad soomaaliyeed oo fara badan dunyo fara badan oo soomaaliyeedna way joogtaan waa intii dadka u badbaadi lahayd intaasna xaalkoodu waa sidaas haddeer waayahay cabdicasiis aw yuusuf adiguna shalay baad kasoo gashay dhinaca tariiba baad ka timid wixii aad soo aragtay adiguna nooga warran
nolosha dhammaan waa idin salaamahayaa ragga aqoon-yahanada iyo siyaasiyiintii odayaasha ah iyo jamaal idinkana anugu shalana waa sheegayo qoladina saxaafaddu kaalin muglaad kaga jirtaan ee abaarta gurmadka marka dhammaantiin waa salaamantihiin salaan kadib anigu garow waan ka tegayo hawdkaas baan maray oo jiriban baan tegayo xeebtaan tegayo xaggaa dambe oo qorax ka soo baxaan ka aaday oo dhulkaa waxaan u malaynayaa waa garan kartaan qiyaastiisa kabacdi waddadaanaan soo maray meesha waxaa ka jirta baahi aada u cajaa'ib ah haddana waxaan u malaynayaa soomaaliya oo dhani uma baahna in la iska waraysto abaarta ee waxqabadka see noqdo iyo xaggee wax laga qaban karaa iyo meesha aadi kara in la isweydiiyo maaha wax kaloo ay u baahan tahayba in la isweydiiyo la isbaraarujiyo uma baahna meesha waxaa ka jira wax wax yaab badan oo yaab badan baa ka jira runtii wax fiicanna waa ku arkay oo waxaa jooga dadku wixii allaale wixii baabuur joogtay nooc kastaa noqdee waxaa la saaray booyado kuwa ciidanku lahaabaa la saaray kuwa dadweynaha la saaray kuwa nooc walba booyad baa saaran qaar waxaan arkay la saaray qaar waxaan arkay la saaray baagagan biyaha lagu dhaamiyo oo intay u gogleen baco iyo kartoomo iyo maryo jawaano iyo waxba intay baabuurka birta ka xijiyeen baxdaas kuwa ay ku dhaansan tahay baan arkay marka hadda meeshaas waxaa ka jirta baahidu wax caadiya ma aha wax caadiya iyo wax la malayn kara midna ma aha xoolaha waa qiyaasay waxaan is leeyahay waxaan is leeyahay waa kala baran yihiin barna waa dhumay barka kalena waa liitaa waxaad ma isleedahay haddaa fiiris war maxay kuwan biyaha see khasaarinaysaan baad odhanaysaa goortu biyaha cabalkan inta istaaga xaggii xagga midna ku dhaqaaq waayahaya marka meeshaas baahidaas xooga badanina waa ka jirtay fiicnaane waa ka jirtay oo dadka meesha jooga baabuurta lama kala laha sida ay baabuurta dadka u waraabinayso iyo si isugu gargaarahayaan waa wax aan marna aadan u malaynayn dadku waa dhacaayo waa jiradaayo baadiyaha waa ku daataayo dhowr baabuur oo yaryar baa jooga ee degmada jiriiban aan ku arkay dhowrkaasi maalin ayan dad keenayn ma leh xujo ma jirto qof baa halkaa ku dhacay telefoonkaas baa wuxuu u noqday asaguna hoggaan oo meeshaan qof baa yaal hebel hebel baa halkaa yaala waa baabuur baa fadligu siinaya waa lasoo qaadaya aad baa la isu caawinayay baahiduna caadi ma aha dadka wax xerooday oo xoolihii ay ka dhammaadeen ma badna laakiin waxaan is leeyahay bishaan labaatankeeda hadday gaaraan ama bishaana ay dhammaato waxaan is leeyahay dadka miyiga jira saddex meelood laba waa soo xeroonaysaa baan is leeyahay marka hadda anigu meesha saasaan kusoo arkay waayahay bashiir adiga aan ku siiyo waxaad ka mid ahayd dhalinyaro iyagoo iswad su xilqaamay oo sadaqa aroorinayay bal hawsha aad qabataan nooga warranad adiguna bismi illahi raxmaan raxiim awalan waxaan salaamayaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed ee ku taxan talinta radio dasil si gaar waxaan u salaamayaa marti sharafta ay ugu heereysaa ee maanta barnaamijkan maan hadal ay ugu horeeyaan maxamed alxaarin samafale maxamed yuusuf catigey iyo sheekh asad wariyaha daadihinaya jamaal waxaan salaamayaa jamaalow haddii aan usoo laabto weydiinta aad weydiisay kana warceliyo anigu waxaan kamid ahaa dhalinyaro si iskooda isu abaabushay dhexdana u xiratay bal wixii ka walaalahooda muslimiinta ee tabaaraysan xamaasna haakeysay darxumada iyo dhibaatada laga sheekeynayaa ay ku habsatay anigu shalay ugu dambeysay waxaan bartayda facebooka oo ah bar ay bulshada soomaaliyeed ama bulshada caalamka o dhan ku wada xiriiraan aan soo dhigay qoraal yar oo aan u arkay inuu yahay midka ugu muhiimsan ee aan anagu xaafadayda joogo uga qayb qaadan karo gurmadka abaaraha marka laga yimaado inaan fikirka lahaa cidda qoraalka faafinaysay labada doolar iyo halka doolar iyo shanta doolar soo yaacinaysay bulshada weynta kale usii gudbinaysay waxay ahaayeen ummadda soomaaliyeed oo meel kastoo joogta gudaha u badnaatee ayagoo aan gobol iyo deegaan toona ku xirnayn marka waxaa iisoo baxday inay tahay arrin muhiim ah si gaara baraha bulshadu kuwaas oo laga qayb qaadan karo bulshada soomaaliyeedna lagu tusi karo baahida ay qabaan walaalahooda kale oo soomaaliyeed islamarkaana qofka indhihiisa loogu soo jeedin karo isagoo qolkiisa dhex xurda inuu walaalkiisa tabaaraysan ee abaarta iyo dhibaatada hadda laga sheekeynayay ay haysato uu ku taageeri karo halka doolar ee jeebkiisa ku jira kaasoo laga yaabo jeebka marka uu ka baxayo inuusan dareemayn laakiin uu dareemayo jeebka uu ku dhacaya oo qofkii hadda imaadon xaarinaya ee ka sheekeynaya iyo guddoomiya tegay marka barnaamij noocaasaan bilownay alxamdulilah markii koowaad waxaan islahaa bal haddii xataa hal booyad aad heshaan oo waxa la yidhaahdo aad kaga qayb qaadataan waa arrin wanaagsan falilahi alxamdu meel fiican ba wax noo marayaan qorshihiina weli wuu socdaa waana socon doonaa haddii la yidhahdo waxaan rajaynaynaa inay kasoo bixi doonaan waxaan isleenahay walaalihiina tabaaraysa oo qodob qaadan kartaa waayahay sheekh asad anoo mar dhow kuweydiin doono bal diinta islaamka sida ay warata sadaqada maantaka lagu bixiyo arrintan taagan dhibaatada marka hore ka culim ahaan idinku sidee loo socotaan arrimahan la la xiriira dhinaca abaarta
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد آه، مركو وحن سلام يا أضياء شخص كي ولجرة إيو دلجر آه، جمال وكمل يا شغالها آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، بعد السلام علمada way u taagan tahay arrinkaas guddigan midig oo ka socda oo hadda maxaan ku irahdaa abaarahana way ka dayd wacyigelinta gudaguudna way u taagan yihiin ama masaajida ha ka wadeen ama meelaha kale oo baraha bulshadaaba ha ka wadeen aad bay ugu taagan yihiin hawshaas inay ka qayb qaataan diyaar bay u yihiin culamada islaamka
waayahay maxamed yuusuf aan weydiinaya maxamed gobolkaas waxaa isugu soo guuray dad aada u tiro badan ee goboladaas bariga waana dad deegaano kala duwan ka yimid roob waatuu halkaas ka da-ay oo roobka marka bal waxaad ka warataa xooluhu maxay isbedelo ka muuqda haddii roob meesha ay ugu tageen oo ay xareedii cabeen oo naqi ay daaqeen xooluhu sidee muuqaalkoodu ahaa
jamaalow xool- xooluhu markii hore ee way naqaysteen way barwaaqoodeen ee way isbedeleen ee duruufta ee culus waxay haysatay dadka oo aan aqal lahaysan aragti soomaaliyeed ee la baderyaalaha ahaa ee la dugsan jiray ee xeragada lahaa ee la harsan jiray ma lahayn ee xeraa xoolaha lagu xereeya dadkuna xerada horteeda ay seexdaan ee rag iyo dumar iyo caruur intuba iyagoo aan ee dhaxanta ee weheshada iyagoo kulaylka weheshada iyagoo cirkaiyo dhulka dhexdooda aan waxba ee ugala dhaxayn raashin dadku ma haysan lama- soomaalidu qofku magaalada uu degan yahay uu raashinka ka daysadaa ama ka shaxaadaa ama deer uu suuqa geysta ka gataa intii dadku way ka yimaadeen dadku inay u xelaan way adkay laakiin dadku niyadda u deganayd eh, safarkii hore oo aan ka imid bishii hore febrwari eh, bartamaheedii hadda laakiin waxaan kusoo aragnay xaalad aad aad iyo aad iyo aad uga bedelan arrintaas xaaladaas oo ah xoolihiibaa biyo qabatimay dhulkiibaa kululaaday ceeshiibaa waxa weeyaan adkaatay waxay u baahan yihiin ceesha wadooyin in loo sameeyo ceesha culaysku saaran waa ka badan yahay oo waa ceel gacmeedyo iyo togag eh, in la qoday u baahan yihiin wadooyin in la sameeyay u baahan yihiin qaarkood waxay u baahan yihiin cagafyo iyo in la helo waxaan fariin halkaan uga gudbinaynaa hay-adda d h a ee wadooyinka puntland inay dhulkaas soo kormeedha dadku waxay ku badbaadi karaan iyo dunyadaba biyaha sidii ceeshaas looga samayn lahaa dayactir oo wadooyinka iyoba loogu hagaajin lahaa midda kaleo aan ku baaqayna anagu hadda waxaan eh, sida aan horeyba u sheegay aan sameeyey shan booyadood baan ereyadaas kasoo furaynay Eh, dadka soomaaliyeedna waa ugu baaqaynaa jaamacadda badda cas baa hadda bilowday jaamacadaha kale dugsiyada kale, shirkadaha dhalinyarada hay-adaha u shaqaysa ganacsatada qofkii waalidkiis u sadaqaysanaya hooyada bishii kun iyo shan boqol oo dollar baa ku filan wax ziyaadaha hadday soo baxaan waa shidaalku hadduu bato kun iyo shan boqol oo dollar maalintii booyad ama laba booyadood bay dhaaminayaan dadku waxaa loo bixiyey kacoo dareer waxa weeye dadku wuxuu garabkiisa waxaa u saaran jirgaan toban la-a ama labaatan la-a kaasuu meeshii hameen walba uu ariga la tago uu ku eh, ku xeraysanaya qaadanaya baahida intaa la eego jidha jamaalow waxaanu soo aragnay eh, da- dad dhalinyaro ah oo xoog lo aan haaf berihiisa inta siina yiri warhaafka ma wada qaadi karaan waxaan ku rarsana ma haysto gaajana waa ay haysaaye Eh, go-ayga dacalkiisa dhowrkiisa igu guntan in iska soconaya anaa jawaankan ma qaadi fiican u soo baadasho waa duruuf iga marin.
aad u adag Eh, waxaan kaloo arkay aragnay waa yeeladii hoostii fadhiisada hooyo waa yeel oo aanu aragnay warbixina aanu kasoo duubnay waxay kasoo hayaantay ceel eh, meesha la yidhaahdo eh, waxay kasoo hayaan tog dheer bay kasoo hayaantay meel cidlaa bay fadhidaa waxay tiri gaajaan meesha la fadhiyaa oo la kicila ahay Eh, runtii dadkaasoo kale waa laysku imtixaamayaa inaynu marka gurmano oo damqano oo dadka puntland jooga ardayda iyo dhalinyarada iyo ganacsatada iyo haweenka iyo shirkadaha iyo meel walba in loo gurmado dadkaas maanta dad iyo dunyada soomaali wixii ay lahayd ilaa kilinka shalaad ilaa iyo galguduud ilaa meel walba ilaa iyo hargeysa xoolaheedii halkaasay joogaan innagay marti inoo yihiin innagaa layna ka sugayaa samadbixintooda ciidamada qalabka sida gaadiidkooda qoryaha inay ka dhigaan oo gaadiidkooda iyo booyadahooda inay soo saaraan dadka shirkadaha iyo kuwa iskarogooyin kale inay baabuurta ku deeqaan hawshaana waxay u baahan tahay waa masiibo weyn howlgal ballaaran oo howlgal qarana bay u baahan tahay ummaddu inay marka isku xilqaanto ummadda sidii loo samata bixin lahaa waxay kaloo ummadda intaa u dheer iyagoo dhibtaas haysta ayuu qof walba wuxuu ka walwalayaa maatadii iyo dadkii uu ka oo uu abaarta uga yimi ayuu ka walwalayaa qofka laba culays baa haysta culaysna meeshii uu haystay buu ku haystaa culaysna wuxuu ku haystaa inta badan maatadii iyo xaasaskii iyo xoolihii intii uu ka yimid awrtii iyo wixii lamidka iyo uu sareeya oo ay ka wada walwalsan yihiin marka xaalad adag dadku way kurbaysan yihiin inaynu kurbada ka fayno u damqano oo aynu ogaano inay ku sugan yihiin xaalad aad iyo aad u adag qofka saddexda waqti wax cunaya waxaa war waqtina wax cun ama laba cun waqtina ugu deeq dadka waxaad noloshaada maalintii ka bixin kadhid wax ka bixid konta doolar iyo doolarka sida ay bashiir iyo in badan oo kamid a dhalinyaradii aqoon-yahanka hayada dalku ay baraha bulshada uga wadaan dhaqaale ururin iyo sida dibadda looga wado waxaan u mahad celinaynaa dhalinyaradii soomaaliyeed ee maraykanka joogtay oo baabuurta dhaqaya oo jidadka la fadhiya toban toban dollar inay ka ururiyaan oo ay dadka soomaaliyeed ku samata bixiyaan aad baa umahadsan tahay akhyaarta wada naga xiriirtaa barnaamij waa macan hadal waxaadna kala socotaan dhammaan xarumaha kala duwan ee daljir ay ku leedahay soomaaliya ciddii doonaysa tabarucaad inay bixiso oo dhaqaale ugu deeqdo walaalahooda tabaalaysan waxa ay lacagta ku diri karayaan intii ay awoodaan numberka telefoon ee ah toddoba lixdan iyo shan lixdan iyo saddex toddobaatan iyo shan numberku waa toddoba oo furaha lixdan iyo shan lixdan iyo saddex toddobaatan iyo shan waxaan filayaa inaad halkaas gurmadkiina ku diri doontaan cabdicasiis waxaa la sheegayaa arrimaha kale oo dhibaatadu ka taagan tahay inay tahay booyadihii oo iyagu shidaalkii aan haysan oo dhibaatada ugu badan oo qaaliyeynaysa in biyihii magaranaysa dadkii ay si dhaqsaa ku helaan arrintaas ayaa caqabad ku noqotay baa laleeyahay shalayna waa adigi ka hadlayay bal arrintaa noo faahfaahay
bismillah adeer waxa weeye arrintaasi waa run waxaa la yidhaahdaa aqool xumo abaar ka daran abaarta waxaa ka daran aqool xumada oo markii aan aqooli jirin ama reerku wuxuu haystay uusan maamulanayn wax badan baa xumaada waxaan isleeyahay sida hadda laysu caawinayo ama dadku u ogolyahay dadka inuu caawiyo haddii si cilmiyan ah loo aqoolo oo loo maamulo wax badan oo culaysa baa laga badbaadi lahaa marka taas waxaan u yidhi aniga aragtidan soo arkay baabuurta laba ciladood baa ugu badnaa meesha aan arkay ciladi waxa weeye matooradii oo aan shidaal haysan ciladina waxa weeye baabuurta qofku markuu ku tabaruco oo dadku ugu badan yahay meelaan baabuurtu mari karin aan ridootada lahayn marka baabuurta matoorada anigu waan ku celiyey waa qiyaasay matoorka u badan waxaa ku bixi karta bishii haddii dhab loo isticmaalo shan fuusto shan fuusto oo min lix iyo tobana waa garan kartaan lacagtaasi inta ay tahay bishii waa waxaan boqol dollar waxa weeye konton waa lixdan iyo waa toddobaatan dollar wey marka haddii loo daayo oo ceesha shidaal la siiyo gobolka mudug oo dhan waxaan isleeyahay laba ceel oo balli buslaa miisaal baan usoo qaatay gobolada kale inay lamid yihiin waa ogahay ee tusaalaan usoo qaatay tusaalaan usoo qaatay bali busle waa laba ceel buugina waa hal ceel oo aan dad badnayn seemada waa ceel aada u dad badan jariibana waa laba ceel oo aada u dad badan shantaas ceel waxaan isleeyahay bisha soddonkeeda waxaa handargarayn kartaa afartan konton kun oo dollar afartan kun oo dollar baa buuxin karta baahidaa dabooli karta baahida loo qabo marka afartankaa kun ninku markuu baabuurkiisii iyo ulyadiisii iyo iyo taayirkiisii uu ku deeqo intaa markuu ku deeqo ninku ceelka markuu yimaado biyihii lacagu ku gada ma leh ceelkiina shidaallaan ma shaqayn karo baabuurkiisii iyo naftiisiina wuu ku deeqay waa baahi midda labaad waxa weeye waxaad arkaysaa nin geel kontona lahaayo toban halaad ama labaatan halaad usoo aroodhay ceelkiibuu keenay shilin ma haysto midba ari kontameeyaama dhexdana wata shilin ma haysto dhaankii waa la mid waan kaba guurin oo ceelka agtiisa iska farfadhiya marka baahida ceelka in la daboolo baahidiisu dadka oo dhan bay saamaynaysaa gaaraysaa waxaan leeyahay ceeshaas shidaal waxa ugu degdeg badan oo soo jeedinayaa in ceesha shidaal loo diro oo dawladda puntland shidaalkaa ay dirto oo haddayan ayagu ku filayn waxaan isleeyahay gobolada puntland oo dhan laba boqol oo kun oo dollar baa bishii shidaal ugu filan haddayn kaba yarayn boqol iyo konton baa xataa ku filan haddayn heli karin gobol walba laba hay-adoodoo joogta hal nin baa hameen dhaxmo shan kun oo dollar u qaatee laba hay-adood inta u yeeraan hala yidhaahdo hay-ad welibay adigu waxaad bixisaa labaatankaa kun oo dollar bishii soddonkaa kun oo dollar labadiina hay-adood bixiya shidaalkana saah loo qaybiyo dadweynahan hala yidhahdo shidaalku halkaasu idiin saaran iyo meeshaasu yaallaa aqoon xumo abaar ka daran dhaliishaas dawlad raacid kale waana wax la fududayn karo waxaan soo jeedinaya baahida koowaad waa taas baahida kale waa tii hadeer gudoomiye tigaygu sheegayay dhulku meeshii aan jid lahayn baa hadda xol loo baxsaday dhinacan dhulka cunaladiisuna cunalo qallafsan oo ciid iyo dhagaxa weeye xataa dadku hadday dhirta ka jaraan meelay dhirta inta ka jareen baneeye waxaan dhirta tagnaa hadda abaar kaleeto weeye ogaada baabuurki mari kari maayo waa ciid iyo dhagax arrintaasina waa baahi aada u weyn oo meesha taala laakiin hadde waxay u baahan tahay haddii hadda meesha la heli lahaa hal baallo haddii la heli lahaa ciidda meesheeda goodada ay ka qaada waxbay tari lahayd anigu qaylo dhaantaan keenay waxa weeye ceesha shidaal ha la geeyo ceesha shidaal ha la geeyo dadkuna si iscaawintii waa la bartay si fiican oo fiican baa laysu caawinayaa raashinka hadda magaalada jariiban baan joogay raashinka maalintii la ururinayo inta reer loo qaadayo caqligaaguma keeni karo qof baa wuxuu keenaya toban kiilo mid baa wuxuu keenaya shan kiilo mid baa wuxuu keenayaa nus kiish mid baa wuxuu keenayaa kiish inta dadku raashinka say u qaadayaan caqligaas ma keeni karo biyihii waa sidoo kale marka waxaan leeyahay aqool ha lagu daro aqool ha lagu daro oo qorshe ha lagu daro oo hogaamin ha lagu daro dadku way iscaawinayaa talaha la helo waayahay maxamed yuusuf deegaanka hadda adigu aad ka howlgelaysay oo dhinaca bariga ah waxyaabaha la tilmaamayo waxa weeye dhulku inuusan lahayn geedo badan oo dhibaatada ugu badan oo qoraxda iyo kulaylka xoolaha iyo oonka sii kordhinaysa waa arrintaas baa laleeyahay bal ka waran
waa run oo dhulku noobir oo hadda aanu tagnay dhul geed farale ma aha xooluhuna iyagoo naqaystay baysan ceelka gaari karin qoraxdiina aad bay u kululaatay waxay lagama maarmaana in xoolaha wixii socon waaya oo ceelka gaari waaya kuleylka dartiis in meeshooda biyo lagu siiyo kulley arrintaana sida nabadoon xaarin uu sheegay waxay u baahan tahay gurmad qaran bay u baahan tahay in shidaal la helo in gaadiid la helo in tabaruc la helo gacan shisheeyo kuma baahi bixi karno iyo sacaabadaada looga soomaaliya qof walba meesha uu jooga inuu ka kaco qof walbana waxa uu haysto inuu ku deeqo dadka shirkadaha ka ganacsada shidaalka inay shidaalka bixiyaan kuwa waxwaaladadu inay bixiyaan iskaasiintu inay bixiyaan in waxa wixii la qaban jiray oo hore waxay ahaayeen wax fudud wixii wax ka weyn baa loo baahan yahay qorshe dawladeed iyo siyaasadna waa loo baahan yahay dadka lagu sanata bixiyo oo neefku meesha uu joogo lagu badbaadiyo biyo loogu geeyo qofku meesha uu joogo lagu badbaadiyo oo biyo loogu gooyo haddaan hawl loo istaagin ballaaran oo madaxdu aysan ugu horumarin oo aysan isimada iyo qaradku ugu horumarin oo culummadu ugu horumarin oo ganacsatadu ugu horumarin oo dhalinyaradu qof walba uusan kaalintiisa ka ee laysku haleeyo waxaa xumaalaha xoolaha iyo dad kale dhibaato weyn baa gaaraysa waxaan leenahay marka dhibaatada waxaa looga bixi karaa in mas-uuliyad la dareemo oo laysku xirnaado oo la wada kaco oo qof walba hawsha meel uu ka qabsado hawsha maanta meel aan la dhayarsan karin bay taagan tahay meel aada u adag bay taagan tahay in la kaco oo loo kaco sidii inta hadhay caanadaasi dabadooda la qaban jiray loo dabaqo ahaa inaynu bariis ka dharagno shaawarano ku qubaysanayno ee siiyo guryaha iyo baabuurta ayna ku jiraan dhaqaalaheenu xoolihii uu ku xirnaana ay sabar go-ayaan dadkeennii waayeelada ahaana ay baadiyaha gaajo iyo haraab ugu dhimanayaan waa waxaan runtii loo dulqaadan karin qofkii aan ogsoonayn annagaa ogeysiinayna wardad iyo dunyad waxay marayaan meeshii ugu adkayd qof walba u badbaadi ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi waman axyaaha fakaamna iyo naasa jamiican qof qofkii badbaadiyo waxa uu lamid yahay dadka oo dhan uu badbaadiyo waa in harka laga tagaa waa in dabooda laga tagaa waa in raaxada laga tagaa waa in sariiraha iyo guryaha laga tagaa waa in miyiga la tagaa waa in dadka xanuunka iyo dhibaatada lala qaybsadaa waa in waxa la haysto dadka la gaarsiiyaa waa in hawshu ay noqotaa hawl miisaanka ay leedahay loogu gurmadaa laakiin mar in mooybooyad biyaa meel la geeyo iyo mar in xoogaa raashina meel la geeyo wax dadka maanta sama ka bixin kara maaha xaaladdu waxay maraysaa meeshii ugu adkayd waana meeshii guushii ugu dhoweyd oo bishaa inta ka dhima haddii ololo la qaado oo gurmad ballaaran la qaado waxaan rajaynaynaa in ay noqon doonto mid lagu guulaysto midda kale waxaan ku daraya dadka reer puntland fariinta ugu dirayaa war maanta soomaaliya oo dhan baa martiin oo ah kii ka yimid baa jooga wardheer kii ka yimid baa jooga hargeysa kii ka yimid baa jooga haddii ay halkaa dad iyo dunyada uga baaba'aan oo dadkuna halkaa ku dhinto taariikhda qormaysa makaxumaanayna ka raacaysa war dadka soomaaliyeed aynu daadina ee marsidayno ah oo aynu u naxariisano aynu u danqano waayahay waxaan imika siinayaa bashiir baa siinayaa bashiir idinku ururkiinaan qoladiinaan dhaliyada hadda isiila qaantay ilaa hadda ma jiraan wax dhaqaalaha idin soo galay oo aad ururiseen oo dadkiina kusoo tabaruceen jawari waa mahadsan tahay qorshahan horta shalay aan bilownay sidaan xusnayba maanta waa maalintii labaad oo baraha bulshada yaallo runtii sidii aan filaynay aad buu u wanaagsanaa lacaga wayna soo galeen
halka doolar iyo labada doolar iyo shanta doolar iyo ka badan wayna soo gelayaan waxaa xusid mudan inay kusoo wacayaan dad soomaaliyeed oo muxsiniin ah oo qalbigoodu aad iyo aad uga damqanayo walaalahooda soomaaliyeed ee dhiba- dhibaatada abaarta harakaysay waxay la soo xiriiray dhalinyaro soomaaliyeed oo ii soo diray nus dollar ama zero point five oo iigu dhaartay inay tahay lacagtii ugu dambeysay oo telefonkooda ku jirtay waxayna ii ballan qaadeen xataa haddii ay awoodaan inay ii shaxategayaan oo ay soo ururinayaan lacag noocaas oo kale ah nus dollar nus dollar isu soo daraya kadibna ay ii soo diri doonaan runtii waxaan dareemay marka inay ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto inay tahay ummad isku duuban hal diir ah isku si uga damqanaysa dhibaatada harakaysay ama saamaysay walaalahooda kale ee soomaaliyeed marka waxaan ku talagalnay qorshahan ilaa dhowrbay inuu socdo oo baraha bulshada iyo meelaha kaleba uu ku baaho aan sii wadno maalmaha ugu dambeeyana haddii ilaah yihahdo islaas buucan gudihiisa bilaabanaya aanu soo xirno lacagta kasoo baxdana intaanu soo farbarayno aanu u dhiibno cidda mudan ee gaarsiinaysa cidda ugu mudan ee u baahan gargaarka degdega ah waayo aad baa mahadsan tahay akhyaartaa wada naga xirta ciddii doonaysa inay sadaqa la baxdo dadka walaalahooda oo abaartu haysata taakulaynaysa wixii taakulaha waxa ay ku diri karayaan ama sadaqa ah nambarka toddoba oo furaha ah lixdan iyo shan lixdan iyo saddex toddobaatan iyo shan nambarku waa toddoba lixdan iyo shan lixdan iyo saddex toddobaatan iyo shan sadaqada qofkii baxsanayo halkaa ku dir idinkoo mahadsan sheikha asad waad maqlaysaa mas-uuliyiintii kala duwaneyd abaarta sida uga hadlayaan iyo dhibaatada dadka iyo dunyada miyiga ku haysata diinta islaamku maxay ka qabtaa dadka noocaas oo kale iyo xoolaha maanta kale sadaqa in la siiyo iyo maxay ajro ka helayaan
bismillah waxay ka helayaan wax aada iyo aada u badan ilaahay subxaanahu watacaalana wuxuu ilaahay ina amray in ay ummaddu isu gargaarto oo ay wax allaaliy wixii ay istari karaan ama cod iyo ha noqoto calaf ba ay isugu gargaaraan wax weyn bayna ka helhayaan ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay subxaanahu watacaala man yashfac shafaacatan xasanatan yakun lahu nasiibun minha nasiibun minha ilahay wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala qofkii wax tara oo ummadda u shafeeca oo gargaar sameeya ilaahay baa gargaar xaqiiqatan iska lehe wixii sameeya ajriga kasoo xasila qofkaa shaqeeyey waxbuu ku yeelanayaa oo wax badan buu ku leeyahay nabigeenuma salawaatu ullahi wasalaamu caleyhi wuxuu leeyahay sabaqa dirhamun alfa dirham hal shilin ama kun shilin lamid ah ayaa wuxuu ka hormarhayaa xagga ajriga iyo sadaqada fadliga ay leedahay wuxuu ka hormarhayaa nin kun dirham bixiyey hadda uu sheegahayo odayaashu ay sheegahayeen masalan waxa weeye nina wuxuu haystaa wax yar nina wuxuu haystaa xoolo badan oo haddii kumaan kun laga bixiyo aan la dareemahayn marka ninkii kunka shilin haystay ama tobanka kun haystay marka uu bixiyo wuxuu ka hormarhayaa ninkaa kumaan kunka bixiyey buu ka hormarhayaa ajriga marka ajri weyn bay leedahay arrintaasu waxaana la rabaa in sadaqada la bixiyo in tacaawunka laga qayb qaato ilaahay wuxuu nagu amray subxaanahu watacaala watacaawanuu cala albiri wataqwa baa ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala qof kasta wixii uu sameeyeyna adduunkana waa ku helahaya aakhirana wuu ku helahayaa sadaqadu waa sidaas fadligaasay shareecadu ka qabtaa nabigeenu salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu leeyahay laa shay afdalu minhuma aliimaanu billahi wannafcu lilmuslimiin laba shay wax ka fadli badan ma jiraan ilaah in la rumeeyo iyo ummada rasuulka in la anfaco intifaacaasu nooc walbuu noqonaya hadduu qofku af wax ku anfaco oo cod wax ku anfaco waa qof sadaqadii iyo gurmadkii ka qayb qaatay hadduu socodku maxaan ku rahdaa ku anfaco hadduu dhaqaalo ku anfaco hadduu gaadiid ku anfaco hadduu soo jeedin iyo tala ku anfaco nooc ay tahay oo wuxuu kaga qayb qaato oo qofkaasu kaga qayb qaato ilaahay xaggiisa ayay miisaanka u saaran tahay waxaan kaloo dhihi lahaa waxaan waa cuqubo weyn oo rabbaani ah ummaddaana ganaax baa ku dhacay ganaaxaasna waxaa lagaga noqon karaa oo ilaahay subxaanahu watacaala uu nooga saari karaa in ilaahay loo toobad keeno oo ilaahay loo soo noqdo ilaahayna wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala walanudiqannakum min alcadaabi aladnaa duuna alcadaabi alakbari lacallahum yarjicuun waxaan ummadda dhedhansiinaynaa cadaabka weyn oo aakhire intaan la gaarin midka adduunyada ah yaanu dhedhansiinaynaa baa ilahay leeyahay macnaha loo dhedhansiinayaana ilahay baa sheegay ilahay wuxuu leeyahay lacallahum yarjicuun inay soo noqdaan oo dunuubtii ay ku jireen iyo xumaantii ay ka shaqaynayeen ay ka soo noqdaan marka waxaan ugu baaqaynaa ummadda islaamka inay ka qayb qaataan gurmadkaas ilaahayna loo toobadkeeno loo soo noqdo roodoon la sameeyo tabarruc la futiyo sidaasaan ku baaqahayaa nabigeenu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh mar kale wuxuu leeyahay daawu daawu mardaakum bisadaqa dadkayna ka xanuunsan waxaad ku dhaweysaan sadaaqo ku dhaweeye dhammaanteen waa la wada xanuunsan yahay soomaali waa wada xanuunsan tahay rafaad iyo fakri iyo dhibaato ayaa dilay qof kasta oo wax bixiya qofkii ka xanuunsanaa sida nebigeena uu cabirahaya calayhi salaatu wasalaam markii uu sadaqada ka qayb qaato khayrka iyo sananfalka uu ka qayb qaato ilaahay subxaanahu watacaala waxaad dhici karta inuu qofkiisii ka xanuunsanaa uu dhuskeeyo oo dhibaatada haysa ilaahay kaga qaado sadaqadaasba u bixiyo fadliga ay leedahay marka waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed ee ha ka qayb qaateen hana dadaaleen khaasatan reer puntland sidaasaan leenahay culammaduna sidaa ayay ku qaabaysaa waaya cabdicasiis dalka waxaa ku sugan hay-ado tiro badan oo sheega inay gargaar bixiyaan intii halkaa aad joogtay hay-adaha iyo kaalintooda ma ku aragtay iyo wax ay bixinayaan oo mana soo gaarin halkaa deegaanada ma ku aragtay
iyo wixii halkaa timaado hay-adaha sheegay inay gargaarka bixiyaan intii aad degmada jariiban iyo deegaanadaas miyiga aad wareegaysay wax hay-adaha ma ku aragtay iyo wax ay bixinayaan oo eh, ku saabsan gurmud
maanaa weydiisa jalaalow cabdicasiis baan weydiiyey awilka walaalle waxa weeye anigu waxaan geeyey afar boqol oo booyadood oo jariiban oo dhan degmooyinkeeda ay ugu talagaleen dadka baraagaha deganaa oo biyuhu ka dhammaadeen yaan miyigu wax ku lahayn baan geeyey magaalooyinkaana loo qaybiyey oo min meesha la yidhaahdo gaarcad iyo dhinowda ilaa mayle ilaa meesha la yidhaahdo malaasle iyo ilaa ballibusle intaas oo dhan tuulooyinkeeda loo qaybiyey laakiin gurmad hay-adeed ma jiraan hay-adahana anigu waan aqaanaayo waxay keenayaan deeqdooda goortii roob do oo arigu noo rimo oo wax iyagii noo afartan boqol oo boodood marka yaa bixiyey hay-ad la yidhaahdo wall fishin baa bixisay wall fishin hay-ad la yidhaahdo garowga degan oo waa niman saaxiiba nahay aan ka magaciisayno dadkii maatada ahaa ee ku haray meelihii magaalooyinku ahaan jiray baa ugu daraaday oo aan ceelna lahayn dalaageeda ka qallaleen ee intii wax dhaansan kartay iyo waxa garowga galay iyo mid gaalkacyo galay iyo mid boosaasta galay wixii waxhaysay wixii kalaa iska dhoobanoo xalasha marka hay-adaas wall fishin la yidhahdaa biyahaas noo dhiirtay annagu intaasaan arkay wax kale oo ma arag lacag afar kun oo maalin weyn ay yidhaahdeen nimanka culummada ah meesha geeyeenna waa arkay oo iyadana waxaan ku taliyay anigu marka meesha la isugu tegey warjifiye warjifi bay ka xoog roon tahay kuwa xoogga yar hala siiyo odayaashii meeshaa jooga markaa waa aqbaneen waxay war dadka deegaanka ahi baabuur baa u joogto oo ee, cidahoo dukaamay aadahayaan meelay aadahayaan dabaryowga aan baabuurta iyo dukaamada iyo dhulka kulayno soo guuray hala siiyo wadaadadii iyo odayaashii wada fadhiyaan ka idhi hal qofi hal qofi tuu kama oran waa sax bay yidhahdeen afarta kunba dadka hala siiya yidhahdeen marka dadku wuu isu gargaarayaa waxay u baahan tahay qorshe hay-adina waxaanay ka furan maysee sida eh, uu she- guddoomiye tigay u sheegay war labaatankaa beri aynu xoogga saara sidii wax lagu badbaadin lahaa wuxuuna waa qorshaysan oo qaybsan oo waxba meel aadeen ha noqdeen waayahay en maxamed yuusuf isla su-aashaas en ma aragteen waxa hay-adaha ku- hay-adaha sheegay inay gargaarka bixiyaan oo deegaanadaas gurmud ka fidinaya ma aragteen horta hay-aduhu eh, waddanka waa bixiyaan laakiin hay-adaha qaranjabkii soomaaliya keenay adduunka ma jiro dal ay hay-ada dhisaan ama dal hay-ada ku tiirsan ama dal dalal kale ay dhisaan dal walba dadkiisaa dhisa dadkiisaa horumariya dadkiisaa u gargaara waxaan degmada galdoga maraan abaarta u booqanay ku aragnay nin odayoo waayeela oo loo haysta oo aada loodu u ildaran tahay oo galley u karinaya waxaan nibi ka waran abaarta iyo xaalaheeda ka waran abaartii daba- toba- eh, dabadheer ee toddobaatan iyo afartii taa maxaa iga weydiinaysaan qaran baan lahaa buu yidhi madaxweynaan lahaa diyaaradaan lahaa ciidan baan lahaa caafimaad baan lahaa meel walba aniga iyo xoolahayga loogu imaanayo lagu daryeelayo lagu darawadaweynayay marka kaalintii qaran hay-ade ma buuxin barnaamijkii maahadalna intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa tan iyo kulantideena dambe sidaasii nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gadigood caruurtii gaadhay laliita waxna geeriyoodeen galowgii owgaadii geeliyo fardaha iyo geedlayda oo idin abarba gegilisay soomalaayo gurmada galowgii ogaadii geeliyo fardaha iyo geedlayda oo idil abarba gelisay soomalaayo gurmada wabigi gananiyo gananiyo gudhece lashiyo lashiyo dukageed masoo boxo masoo boxo lama goosto beeraha beeraha gabtiinkii la cuni jiray galan lagama sooheeloye galan lagama soo heeloye gabtiinkii la cuni jiray galan lagama sooheeloye galan lagama soo heloye wabigii gananiyo gananiyo gudhece lashiyo lashiyo dukageed masoo boxo masoo boxo lama goosto beeraha beeraha gabtiinkii la cuni jiray jalan lagama soo heloye galan lagama soo heloye gabtiinkii la cuni jiray galan lagama soo heloye galan lagama soo heloye gacantii waxaysi ganacsadii maal qaabe giddigiin isaago u gurmada dadkiinu Somalay gurmada Somalay gurmada gacantii waxay siiyeen ganacsadii maal qabe giddigiin saago u gurmada dadkiinu Somalay gurmada Somalay gurmada gacankayowihiinkuna gacmihiin ugoortada gulaweyni ilaahay astaga gargaade gulaweyni ilaahay gacankayowihiinkuna gacmihiin ugoortada gulaweyni ilaahay astaga gargaade gulaweyni yahay haanuu ka daareen gacalkayihiin gacmihiin horsada somaa isuu